إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee warbaahinta alfurqaan diyaaradaha maraykanka ayaa xalay ilaa iyo saakay duqaymo wuxuushnimo ah ka geystay magaalooyinka bu'aale saakow iyo jilib iyagoo beegsaday xarumo ganacsi guryo shacab iyo goobo waxbarasho dowladda federaalka ah ayaa carruur ku dhaawacday dugsi qur'aan ay weerartay oo ay canshuur ka rabtay iyadoo sidoo kale lacag ka doonaysa masaajidda muqdisho dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyay howlgallada ka dhanka ah yahuudda ee ka soconaya dhulka la haysto ee falastiin bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa garab istaag weyn u muujiyey muslimiinta falastiin xilli maamulka somalilan uu xiriir weyn la leeyahay yahuudda shuban biyood ka dilaacay deegaan ka tirsan shabeellaha dhexe ayaa waxaa ku dhintay in ka badan labaatan ruux wargeys ka soo baxa maraykanka ayaa warbixin uu daabacay waxa uu ku sheegay in dowladda federaalka ah ay la daala dhacayso korarka weerarada nafuurnimada ah dowladda kenya ayaa lacago aad u badan xoog uga haysata ganacsato soomaaliyeed oo ku nool dhulka ay gumaysiga ku haysato iska hor imaad khasaare sababay ayaa hargeysa ku dhex maray dad shacab ah iyo ciidanka maamulka somalilan qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed ayaa ka aragti dhiibtay fal argagax leh oo dowladda federaalka ay kula kacday dugsi qur'aan ku yaala magaalada muqdisho weliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa kormeer ku tegay duleedka degmada bu'aale halkaas oo ay ka socoto xidhidda farabiyoodyada ka farcama webiga juba maamulka puntland ayaa xayiraad dadban ku soo rogay siyaasiyiinta mucaaradka ah intaasu waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo haatanna u diyaargarooba warkaas oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa maalinimo talaada ah shan iyo labaatanka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga waafaqsan ah tobanka bisha tobanaad sannada labada kun iyo saddex iyo labaatanka ee miilaadiga ah warkii oo dhammaystiran diyaaradaha maraykanka ayaa xalay ilaa iyo saakay duqaymo wuxuushnimo ah ka geystay magaalooyinka bu'aale saakow iyo jilib iyagoo beegsaday xarumo ganacsi guryo shacab iyo goobo waxbarasho haddaba duqaymihii ugu dambeeyey iyo khasaaraha ka dhashay waxaa isha ku hayay oo warbixinta warka nooga diyaariyey maxamed cali aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir diyaaradaha dowladda maraykanka ayaa waxa ay duqaymo wuxuushnimo ah ka geysteen degmooyinka jilib bu'aale iyo saakow oo kada tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka dhammaan duqaymaha waxaa lala beegsaday xarumo ganacsi guryo ay leeyihiin dadka rayidka ah waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed oo baaxad leh haddaan ku horeyno duqeynta ka dhacday degmada jilib waxa ay diyaaradaha dowladda maraykanka halkaasi ku tuureen saddex gantaal laba kamid a waxa ay ku beegsadeen guryo ay leeyihiin dadka rayidka ah halka gantaalka saddexaadna uu ku dhacay sharikadii korontada ee magaalada ugu yaraan hal qof ayaa la xaqiijiyey inuu ku nafwaayey duqeynta ka dhacday degmada jilib kaasoo ku sugnaa sharikada korontada waxa uuna ahaa nin oday ah maamulaha sharikada korontada jesco ee degmada jilib ayaa faahfaahin ka bixiyey duqeynta lala beegsaday sharikada bismillahi alxamdulilah salaatu wasalaam xalay abaari toddoba saaci bar ee duqeyn ku dhacday xarunta korontada jesco ee laba nin baa ku jirtay nin ilaahay waa ka badbaadiyey ninkii kalena saa u raadinayna meydkiisa haddaan helnay insha allahu tacala hadda aasayna xilliga duqeynta dhacday waxaa ahayd toddoba saac iyo qadar daqiiqado ee haddana waa laba iyo toban saac farqi dheera u dhexeeya intaa waa gubashaa socotay waa la geli waa xarunta si fiican Saaka.
marka haddaa la galay haddaa la galay meydkiina haddaan soo helnay waa gartay ibrahim maxamed ibraahim nuur allah si fiican shaqaalaha shirkadu ku tirsan shaqaalaha shirkaddu ka mid aha sidoo kale duqeynta jilib waxaa ku dhaawacmay sideed ruux oo caruur u badan oo ay ku jiraan hooyadood iyo ayeeyadood iyo laba rag ah ehelka dadka rayidka ah ee duqeynta ku dhaawacmay ayaa iyagana saxaafadda uga warbixiyey qaabkii ay wax u dhaceen
magacaygu waa ibraahim xaaji muumin oo jooga degmada jilib ah waxaana duqeeya diyaaraha maraykanka ee cadowga ah waxaa naga dhaawamay lix caruura oo qaar ani aan dhalay qaarna awow aan u ahay qaarna abti aan u ahay saddex wiil iyo saddex gabdhood waaye marka gabdhuhu waxaa la yidhahdaa fahmo iyo amiiro iyo salmo wiilashuna waa cabdiraxmaan iyo cabdiraxmaan kale iyo cabdulaahi maamooyinka waa maamada ilmaha dhashay ee xaliimo sheekh aadan iyo madiine muumino oo ilmaha iyaga marka intaasaa dhaawac nu gaargurin siisbana waa burbura wax ka haray male ilaahay baa ku mahadsan waxaa weeye inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun aan leenahay wixii noo qorna baa nagu dhacay ilaahay aan ilmaha abood ahay qaarna ilmaha awowan oo qaarna aabaan u ahay saddexna aan dhalay saddexna gabdha abtu waxaa dhashay oo dhimatay marka waana agoon ayagoo ilmahaasu hooyadu hore u dhimatay oo ayadoo korsanaysay aabahoodna hore u dhintay marka ayadoo haysatay micnihii ah ayaa korsanaysay dhibaatadaasaa nagu dhacday ilaahayaanu ku mahadsan waahay dhibaato ilaahay xaggiisa nooga timid waaye sidoo kale qof daris la ah guryaha dadka rayidka ah ee la duqeeyey ayaa isna ka warbixiyey wixii uu maqlayay iyo qaabka ay wax u dhaceen wallaahi bashiirow halkaana horta jiif halkaan adugu aad u jeedo aan jiif shandarwadan aan ku jira marka wax dareenkayguna markaas daqiiqadii ugu horreeyey ee wuxu ay dhaceen muddo adiga toban daqiiqo ah waa maqnayba waxaan islaa waxaanu maxay yihiin war xaggee laga yimiday adugu miyaa calwasaadaya ma maxay yihiin wax haddana maca daalika anugu waxba ma maqlin mogta marka markii waa aan jiifay nabadaan ku seexday ilaahay amarkii markii wax yar ka hor toban daqiiqa ka hor aan laba ragcahoos sugnaan meeshaas ku dukaday haddana waa soo galay saan u jiiftay aan u hurday saan aan u hurday wixii waa iga naga soo kor dhaceen jug le aan maqlay joodarigii shandarwadii wixii dhamay waa ila haadeen haddana markaa ilugu soo noqdeen waxaan is yidhi marka jawigu waa sidee maxaa dhacay madeeqati ka baxay marka toban daqiiqa ka bacdi waa u gurmo waaye dad ciddii dariskayga ahayd ya oo jiraanka ahayd oo ila joogta waan u gurmo waaye macadaalika anigii waan waan waa mir daboolmay waa fahmi muddo toban daqiiqa ah waan u gurmo waaye toban daqiiqa ka bacdi aan qaylada in la qaylinayo oo darskayga uu qaylinayo toban daqiiqa ka bacdi aan ogaaday waxaan u tegey dad nool nool oo caadiya oo fafadhiya guryo dumay dhexdu waa waxaanu aan la yaaba mucjiso aan la yaabay weeyaan degmada saakow ee walaayada islaamiga ee jubbooyinka iyadana waxaa lagu tuuray saddex gantaal laba ka mid a waxa ay ku dhaceen guryo ay leeyihiin dadka rayidka ah halka midka saddexaadna uu ku dhacay beer ku taalay degmada ilaa iyo hadda lama soo sheegin wax khasaaro nafeed ah oo ka dhashay duqeynta saakow geesta kale degmada bu-aale duqeyn ayaa ka dhacday waxaana duqeynta lagu beegsaday dugsi qur-aan oo ku yaala degmada kaasoo lagu magacaabo abuubakar usidiiq duqeymahan ayaa u muuqda kuwo loogu aargudayo yahuudda lagu leynayo dhulka falastiin ee ku hoos jira gumaysiga sahaayanada kuwaasoo la kulmaya howlgal ballaaran oo ay ku cilaamiyeen kooxaha muqaawamada ee falastiiniyiinta wixii warar dheeraad ah ee ku soo kordha duqeymahaasi waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeena dambe insha allah ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaalo culus ku qaaday xero ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan shabeellaha hoose iyadoo sidoo kale howlgallo qorshaysan ay ka dhaceen dhulka laamu wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab in xalay ay weerareen xero ciidamada shisheeyaha afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka namber lixdan ee shabeellaha hoose hugunka rasaasta ayaa la maqlayay faahfaahin dheeraad ahna lagama helin khasaaraha dagaalka dhanka laamu ciidamada mujaahidiinta waxay howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaan u dhexeeya magaalooyinka salaama iyo maafer ee gobolka laamu waxayna mujaahidiintu gubeen guryo ay lahaayeen dad kirishtaan kenyaati ah kuwaasi oo deegaanka dhinac ka deganaa islamarkaana kala cararay markii ciidamada mujaahidiinta deegaanka gudaha ay u soo galeen dowladda federaalka ah ayaa caruur ku dhaawacday dugsi qur-aan ay weerartay oo ay canshuur ka rabtay iyadoo sidoo kale lacag ka doonaysa masaajidda muqdisho faahfaahinta warkan waxaa inoo haya waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac laba arday oo ay dhaawacday dowladda federaalk ayaa waxaa lagu daweynaya isbitaalka keysanay ee magaalada muqdisho kadib markii askar canshuur doonahu ay soo weerartay dugsi qur-aan ku yaala degmada kaaraan dowladda federaalk oo iyadu dimuqraadiyad ku dhaqanta ayaa goobaha cibaadada sida masaajida iyo dugsiyada qur-aan kariimka ah iyo madaarista kale ee culumta diinta islaamka lagu barto waxay kusoo rogtay canshuur saa'ida arrintaas oo bulshadu ay aad ula yaabtay macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ah dhiga iyo dadka kaleba waxa ay la farajiceen go-aanada ka soo baxay maamulka federaalka ah ee muqdisho fadhigiisu yahay islamarkaasina ficilku uu la socdo iyadoo sida hadda dhacdaba ciddii qarashka lagu soo rogay ka meermeerta amaba bixi weysa xabad lagu dhufanayo milishiibdii cashuur qaadaysa waa arki jirnay baliis amniga sugaana waa arki jirnay militari cashuur qaadana ma arkin dugsi cashuur la qaadana cumrigay ma arkin in loo kaalmeeyo dugsi iyo agoon iyo masaakiin waa loo kaalma jiran waana dhaafi jirtay dowladdan arki jiray laakiin dowlad inya timaada dhehaysa macalinkiiyan xidha asan lacag kusoo xidha ilmihii laga soofayo naagihii laga soofan iyo iyo xirxidhaan aan lacag ka qaadaha waa nagu cusub tahay macallinkii dugsiga oo qur-aanka oo diinka in inta loo yimaado canshuurkan lagu filatuuriyo albaabkii dugsiga canshuur lagu xiro oo canshuur lagu buufiyo lagu dejiyo weligayna walaxaan aragna maaha walaxaan maqalnana ma ahan horta aygo ku dhijaahimid aniga waa doodnay xayataa waraaqadda mana ana weydiin haddii kale lacag laga qaadayo dheh lacagiga cuni may sidaa yidhi maama gurigaas deganaa macnaa waxaa tihi dugsigan booskiyuu ka mid yahay laba igara laba igara midna fiiroo ka dhaawac yahay midna sinta aniga jugtaas maan wax kale ma gaarin dadka xaafadana waa wada xabadinoo qof xabad ku ridin maba jirtaba shacabku waxay sheegayaan in nimanka lacagta ka qaadaya ay yihiin odayaal ciro leh horta meeshaan sheekayaab lahaa ayaanta jirto masaajid iyo dugsi la cashuura horta weligeed ma maqal dadkan dad dhiban waaye mar kastaa la hajuumaa mar kastaa la xiraa mar kastaa toban tobanaa inta loo soo qaataa toban qofaa la wadahaa beesaa laga qaadahaa biryaa lasoo noqaa tobankaa laga wadaha haddana beesaa laga qaadahaa waa la kaskasaysaa dhib weynaa meeshaan ka jiro in dadkan shacabka oo masaakiinta laga soo gaaro oo dugsi iyo masaajid weligeen ma arka dad cashuuraayo dadkii haddana waxaa waaye ciyaal maahanoo odayaal duqowshaho cerrala aa qoryaha wataan macaawisay duuban yihiin asoo macaawis lahoo qor wata kuwi maaha dugsiga iyo kalama yaqaanba iyo guriga kalama yaqaanba asaga beesale uga cadda dowladda federaalka iyadoo adeegsanaysa qori caaradii waxay albaabada isugu dhufanaysaa dugsigii amaba masjidkii laga bixi waayo canshuurta ay ka doonayso ficilkan guracan waxa uu cashar muhiim ah siinayaa ciddii fikiraysa oo ammaankeeda iyo maskaxdeedu si fiyo ugu shaqaynayaan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyey howlgallada ka dhanka ah yahuudda ee ka soconaya dhulka la haysto ee falastiin waa kan muxsin xasan oo warkaasi noo sii ambaqaada dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyey howlgallada ka dhanka ah yahuudda ee ka soconaya dhulka falastiin sidoo kalena bogaadiyey guulaha ay dagaalka ka gaarayaan dadka reer falastiin dadkan oo iskugu jiro qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si qiiraysan ooga hadlay guusha ay gaarayaan shacabka muslimka ah ee reer falastiin ayagoona sheegay inay garab taagan yihiin walaalahooda reer falastiin oo ay yahuudda dhulkooda xoog oga haysato anigooda ah cismaan ibraahim xasan oo ku faraxsanaya guushkaas muslimiinta ay gaareen alxamdulilah ilaaha mahadle laba raka ayaa nagu waajib ah nin walba muslim ah inuu ku farxa aad iyo aad ayaan ugu faraxsan nin walba muslimna laba rakac ayaa ku waajib ah ayaan u taageersannahay walaalaha falastiin ay ka wada dagaalka ay ku difaacayaan masjidul aqsa aniguna hadda uun garab uun waa u nahay insha allahu tacaala haddaan awood u lahayn oo gacan aan ku dagaalamayna niyaddaan ka jecelnahay shucuubuna shucuubu almuslimiin shucuubu soomaal wa shucuubu alfalastiin almuslim aqulmuslim insha allahu tacaala waa taageersanna haddaana bulshada soomaaliyeed ay ku nool magaalada muqdisho dagaalka ka dhacay ee falastiin aad iyo aadaan ugu raacsannahay maadaamaana shacabka soomaaliyeed aad iyo aadaan u taageersannahay guul guul guul baan leenahay waana garab taagannahay mar walba waxaan rajaynayaa falastiin inuu ilaahay guul siiyo gaalada cir isal ilaahay meelaystagta allu waayo kufaarinta waxaan ka rajaynaynaa inay dhammaato gaalada insha allah ilaahay idinkiisa annagoo ku hadlaya magaca muslimiinta falastiin waxaan leeyahay guul falastiin ilaahay guul ha ka dhigo guul iyo caafimaad
waxaa isa soo taraya dadka kala duwan ee soo dhoweynaya weerarada ka dhanka ah yahuudda xoogga ku haysata dhulka barakaysan oo ay wadaan xoogaga muqaawamada falastiiniyiinta howlgalladan oo magac looga dhigay duufaanta al aqsa ayaa galaaftay nolosha in ka badan kun yahuudi sahyuuni ah sidoo kalena waxay muujiyeen taagdarrida maamulka yahuudda
shuwan biyood ka dilaacay deegaan ka tirsan shabeellaha dhexe ayaa waxaa ku dhintay in ka badan labaatan ruux sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed ciise degmada xawaadli oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ka dilaacay cudurka daacuunka in ka badan labaatan qof oo isugu jira carruur iyo dad waaweyn ah ayaa ku geeriyooday tire intaasi ka badanna waa ay la jiifaan shuwanbiyuudkan ka dilaacay deegaanka dadka deegaanka ayaa sheegaya inay xaaladoodu halis tahay islamarkaana aysan ka jirin wax adiga caafimaad ah halkay ku nool yihiin dadku waxay u baaba'ayaan daryeel la'aan iyo adeegii caafimaadka oo laba sano ka maqan deegaanka sidaasi waxaa yidhi mid ka mid ah dadka ku dhaqan degmada xawaadley ee shabeellaha dhexe waxaa weeye xilliyada oraxeedka haddii la gaaro waxaa mar walba aalaaba soo weerara waddanka sidaad arkaysaan shuwan biyoodka oona u badan carruurta yaryarka ah hadda waxaa naga dhimatay ilaa iyo toban shan iyo toban ruux oo sakhiira yaryar ah dadkii waaweynna way iska yara jiifaan waxaa noogu sii dara nafaqa daro daaweyn la-aan m c h oo naga burburay ilaa ay muddo laba sano ku dhowaada oo iska xiran towradii iyo wixii gargaarka fidan lahayd ee nafa- nafleydii way joogtaa laakiin wax xabad kaniini iyo xabad bahalkii barstamool xataa ma leh qof walba waxay tegaysaa farmasiiga si ninkii laba kun saddex kun haysto ninkaan haysanin wuxuu u baaba'ayaaba dawa la-aan meelaha ay joogaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka qaarkood ma lahan adeegyo caafimaad iyo waxbarasho marka laga reebo dadka shacabka iyo ganacsatada oo isku xilqaama inay dhistaan goobo caafimaad iyo goobo waxbarasho wargeys ka soo baxa maraykanka ayaa warbixin uu daabacay waxa uu ku sheegay in dowladda federaalka ay la daala dhacayso korarka weerarada nafhuurnimada ah warkan waxaa noo diyaariyey waryaheena maxmed amiin wargeyska longi war journal ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo sida dowladda federaalka u wajahayso mowjado camaliyaad istishhaadiyo ah oo muddooyinkii u dambeeyey aad u kordhay kuwaasi oo ay fulinayaan rag naftood horayaal ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida warbixinta wargeeska lagu sheegay bishii aynu soo dhaafnay ee sebtembar waxay ahayd bishii ay ugu badneed ee ay dowladda federaalka la kulanto weeraro nafhurnimo ah oo uga imanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab laga soo bilaabo sanadkii labada kun iyo lixda oo camaliyadii ugu horreysay oo istishhaadyo ah ay ka dhacdo soomaaliya camaliyaadka istishhaadiyada ah ee dhacay bishii sebtembar wuxuu wargeesku sheegay in ay gaarayaan afar iyo toban camaliyadood kuwaasi oo isugu jiro kuwa loo adeegsaday gawaari qaraxyo lagu raray iyo jaakado kalabar camaliyaadkaas ayaana ka dhacay gobolada dhaca bartamaha soomaaliya sida uu wargeesku tilmaamayo weerarada nafhurnimada ah ee dhacay bishii sebtembar islamarkaana uu diiwaangeliyey wargeeskan ka faallooda arrimaha caskariga ee kasoo baxa dalka maraykanka ayaa waxa uu sheegayaa in weeraradaasi lagu beegsaday saraakiisha dowladda federaalka ciidamada soomaalida iyo kolonyo ka mid ah ciidamada etoobiya oo ku safrayay qeybo ka mid ah koonfurta soomaaliya longwar journal waxa uu tilmaamay in uu diiwaangeliyey in camaliyaadkaasi ay gallaabteen nolosha toddobaatan ruux inkastoo uu tilmaamay inay suuragal tahay in nambarku intaasi uu ka bato maadaama madaxda dowladda federaalka iyo saraakiisha ciidamada etoobiya ay aad ugu meermeereen bixinta tirada rasmiga ah ee askarta looga dilay weerarada uga yimaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida uu wargeesku tilmaamayo waxaa hoos u dhacay xamaasadii dowladda federaalk ee u qabtay dagaalada ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddooyinkii u dambeeyeyna howlgalladu kuma aanay socon qaabkii hore taasina waxa ay keentay in al-shabaab ay fursad helaan soona qaadaan silsilado weeraro ah oo badankood ah weeraro nafhurnimo ah sida uu tilmaamayo wargeeska wargeeska longwar journal waxa uu si gaar ah usoo hadal qaaday camaliyaad nafhurnimo ah oo tiradooda uu ku sheegay afar camaliyadood kuwaasi oo uu ku tilmaamay in lagu doonayay in lagu qaarijiyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud mas-uuliyiin maamul goboleed iyo xubno muhiim u ah dowladda federaalka iyadoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku guulaysatay in ay soo jeexdo xeendaabyo adag iyo jagboontiyo amni oo aad u adag korarka camaliyaadka istishhaadiyada ah ee ay fulinayaan naftood horayaasha ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku soo aadaysaa sida warbixintu tilmaamayso iyadoo howlgalka atmis bilaabay in ciidamo uu ka saaro dalka soomaaliya waxaana korarka camaliyaadkan ay qalqalgelisay saraakiisha atmis iyo kuwa soomaalida ah oo bilaabay in ay codsadaan in la hakiyo bixitaanka ciidamada afrikaanta xaaladda amni darro ee liidata ee ka jirta dalka ayay warbixintu tilmaamaysaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bahwadaag la ah al-qaacida ay u suurogelisay inay si firfircoon oo dhib yar le u fuliso howlgallo waaweyn oo nafurnimo ah iyo weeraro toos ah iyadoo ay sii kordheen xubnaha isku diiwaangelinaya istishhaadiyiinta sida ay warbixintu sheegayso wargeeska longwar journal ayaa waxa uu tilmaamay in tan iyo sanadkii labada kun iyo lixda ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay bilowday fulinta weerarada nafhurnimada ah ay diiwaangeliyeen ugu yaraan afar boqol koow iyo toban camaliyadood kuwaasi oo ay ka tixraaceen howlgallada nafhurnimo ee ka dhacay soomaaliya iyo waddamada deriska la ah ama kuwa ay si tooska ah u sheegteen al-shabaab tirada ayaana ka badan karta intaan haddii lagu daro weeraro aanay jirin cid sheegata mas-uuliyadooda inta badan camaliyaadka istishhaadiyada ah ee ay sheegatay mas-uuliyadooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka dhaceen gudaha soomaaliya laakiin waxaa jira camaliyaad dhowr ah oo ka dhacay waddamada uganda jabuuti iyo kenya oo ay mas-uuliyadooda si rasmi ah u sheegatay al-shabaab iyadoo ay dheer tahay camaliyaad ka dhacay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan wargeeska longwar journal ayaa aaminsan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay jamaacada jihaadiga ah ee ugu badan fulinta camaliyaadka istishhaadiyada ah marka laga hadlayo faracyada hoostaga al-qaacida al-shabaab ayaana ah kooxaha argagixisada kuwooda ugu awooda badan kooxda ayaana loolan adag kaga jirta soomaaliya una adkaysanaysa howlgallo waaweyn oo iyada ka dhan ah welina koror xoog leh ayaa ku socda tirada howlgallada nafhornimada ah ee ay fulinayso ayaa lagu soo qatimay warbixinta uu daabacay wargeeska longewar journal ee lagaga hadlayay sida ay dowladda federaalk ula daalaadhacayso weerarada nafhornimada ah ee uga imanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasi oo aad u kordhay waayadii lasoo dhaafay dowladda kenya ayaa lacago aad u badan xoog uga haysata ganacsato soomaaliyeed oo ku nool dhulka ay gumaysato sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdifitaax faarax diiriye ganacsatada wajeer ayaa waxaa xilligan soo food saaray hoos udhac ganacsi maadaama dowladda hoose ee wajeer ee uu hogaamiye axmed cabdulaahi jiir ay kala maqan tahay malaayiin lacag ah ganacsatada wajeer oo isugu yimid inay ka hadlaan dhibaatada ka jirta wajeer ayaa ku eedeeyey maamulka ka hoos shaqeeya gumaysiga kenya inuu ku takrifalay hanti badan oo uu hayay islamarkaana uusan waxba ugu qaban xilli duruufo dhaqaale ay haystaan soomaalida halkan waxaan iskugu nimid maanta business community waxaa laga hadlayay dhibaatada maanta ka jirta wajeer iyo county government dhibka ay wajeer ay maaratay ay ka dareemsan yihiin oo ay ku hayaan waxyaalaha aad iyo aad looga hadlay oo ummadaas ay ka hadlaysay waxaa ka mid ah bending bill lacagihii hore oo dadka ka maqnaaya asal ahaanba maxaa la dhahaa shaqada wajeer ka jirta oo wax maanta countiga lacagta soo gelaysa iyo wax ummadda ay ka faa'iidaysa ay waxba ka maqunin ayaa laga hadlayay waxa laga hadlay waxaa ka mid ah nidaamka ka jira countiga shaqada lagu wada stakeholders ummadda stakeholders ka ahaan lahayd inaan lagala tashanaynin oo waxba ka ahayn marka waxyaalaha nidaam darrada aad u ah oo ummaddan nacfid nacfi aan ugu jurin oo xafiiskaas as ka shaqayna ayay ka mid tahay waxaad u malaysaa xafiiska countiga inuu yahay xafiis shakhsi uu leeyahay oo private ah ma ah cumar cabdi oo ka mid ah odayaasha wajeer oo ka cabanaya dhibaatada ka jirta wajeer ayaa sheegay inay xafiiskiisa ugu tageen duqa ismaamulka wajeer si ay cabashadooda ugu gudbiyaan balse ay dhibaato kala soo kulmeen waxaa waaye cumar cabdi waxaan ka mid ahay odayaasha wajeer waxaan ka cabanaynaa sidii dhibaatada maanta ka jirta wajeer county wajeer county dhulka ay soo taabatay magaaladan waa duntay jadii laga lahay gafnaaga ood noo sheegay dadkii lacagaha lahay bendambil inuu ku bixinayo within one hundred dayska ugu horreeya u bixinaa tii iidaheed ma dhicin casigeeda waxay noqotay in la yidhaaho waxba waxaad leedihiinba ma laha aniga waxaan ka mid ahay odayaasha dhowr jeer u tagtay gafnaaga oo xafiiskiisa ugu tagtay dhibaato weynaa naga qabsatay waxaa dhacday in xafiiska markaan galnay horta moobilyada nagala aruuriyay waa haduur xafiis madaxweynena hataa ka hor waa galnay hadda ka hor nagalama qaadan mobilka ilaah kumaqaad ninka uuba noo hanjama aniga hadda waxaan ahay nin odayga wajeerka kaas ahaan nin westa ka imaaday baan nahay godobaanba nahay ninka qaraabaan nahay aniga naftaydu gaar ahaan ii sii aflagaad ganacsatadu waxay guddoomiyaha ugu baaqeen in muddo shan maalmood ah jawaab deg dega ka soo saaro baaqooda haddii aysan taa dhicinna ay qaadi doonaan tallaabo ay xaqooda ku raadsanayaan marka uma qaadan karno anaka hadda waa soo jeednaa meeshii aad ka gelaysa anakana aan ka geli doono bendibil marka waxaan ka aanad bulshada u sheegahaynaa shan beri aan gavana siinay inuu jawaabna siiyo hadduuna siini waayo waa ku dhawaaqi doonaa wakhtigii aan demonstration suubin doono dukaamo aan xeri doono oon xaqeen aan u raadsan hadday noqoto national government a ogaata lacagtii ay naga maqan tahay siis governor usoo galay wuuna kala saaray wuxuu noo kala saaray matalan petrolstationyaasha dad la og yahay laba saddex aa wajeer ka shaqaysta aniga petrolstation aan leeyahay waa xir had waxaana u xiran becshara la'aan iyo meeshii aan ka shaqaysan lahayn as meeshoo keliya lacagta geey waxaad arkaysaa petrolstation oo bil soddon milyan loo qori hayo oo lbo duqa ismaamulka wajeer waxay ganacsatadu ku dhaliileen inuu musuq maasuq ku hayo nidaamka ganacsi ee shidaalka dadka soomaaliyeed ee ay kenya haysato ayaa laga qaadaa canshuur iyo lacago maalgashi taas oo lagu dhiso magaalooyinka ay kiristaanku degan yihiin ee kenya dhowaan madaxweynaha kenya oo meel fagaaraha ka hadlayay ayaa dadka kenyaanka u sheegay in sicir bararka wax laga qabanayo halka hogaamiyaasha maamulka n f d ay dadka soomaalida kusii xoojinayaan culayska waad mahadsantaha cabdifitaax qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed ayaa ka aragti dhiibtay falal argagax leh oo dowladda federaalka ay kula kacday dugsi qur-aan ku yaala muqdisho warkan waxaa nuu diyaariyey waryaheena mubaarak cumar mubaarak kadib markii shalay gelinkii dambe ay ciidamada dowladda federaalka weerareen xarumo diineed sida masjid iyo dugsi qur-aan ay canshuur ka rabeen ayay dadka soomaaliyeed cambaarayeen dowladda federaalka dadweynaha ayaa aad uga xumaaday tallaabada ay ciidamada dowladda federaalka ku dhaawaceen labo ka mid ah ardayda kuna weerareen dugsi qur-aan lagu baranayay kalaamka allah aragtidayda haddaan ka dhiibto waxaa weeyaan allah subxaanahu watacaala ayaa horey nooga warramay allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay qad badat albaqdaau min afwaahihim wamaa tukhfii suduuruhum akbar aayad kale wuxuu ku leeyahay laa ya'luunakum khabaala waxay idiin reebanayaan malahan dadka muslimiintahna loo soo carbiyey aabbahoodana waa male zanaawi siday ku dhawaaqi jireen oo ay sheegi jireen male zanaawina hadalladiisa ugu horreeyay wuxuu ahaa dhibaatooyinka ama argagixisada la sheegayo oon dagaalka kula jirno waa madaarista qur-aanka iyo masaajidda horey ayay u sheegeen horeyna way ugu dhawaaqeen cadowga koowaad waa maaragtay madaarista qur-aanka maadaama uu yahay manbicii muslimiinta asal ay ka soo baxayeen ay ka soo burqanayeen uu yahay oo qof walboo muslim ah haliyey walboo muslim ah oo gaalada la galo madaaristaas qur-aanka ka soo baxaya qur-aanka asal waa tarbiyo qur-aanka wuxuu amrayaa alwalaa walbaraa qur-aanka wuxuu amrayaa aljihaadu fii sabiilillaah acdaa yacni allah subxaanahu watacaala acdaadiisii acdaada muslimiinta in lala dagaalamo loola coleytamo marka waxay ogyihiin xaqiiq ahaan ay u ogyihiin ay maaragtay asalba meeshuu maaragtay ka soo baxayo ka soo burqanaya diinkan inuu yahay yacni madaaristaas qur-aanka ah qur-aanka canuga hadduu barta in badan oo ka mid ah waxaa weeyaan allah subxaanahu watacaala xaggiis waxaa loo rajaynaya kheyr badanaa loo rajaynaya shacabka soomaaliyeed maanta waa u jeediin meesha heerka uu marayo iyo macnaha meesha la kala taagan yahay waa laba kale barada kale warla marka waxaan leenahay maanta shaarkii ay u dhigteen diinka ilaahay iyo masaajidadii iyo dugsiyadii inay maanta canshuur ka qaadaan ay handadaan ay macnaha xabado ku ridaan runtii waa wax aan loo dulqaadan karin waa runtii macnaha anaga diinkan lagu ehanaysanayo marka waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed gumaysiga iska heer qaada nimanka murtadiinta waa niman runtii macnaha gaalada xasrabiintan looga daran warka dhigtay marka waxaan rabaa cid walbo oo heli karto qori cidda heli karto midi cidda heli karto waxyaaba badan in la iska celsho madaxtooyada muqdisho meel u dhow waxaa ku taala kaniisad uu leeyahay talyaaniga waxaana waardiyeeyaa askar ka tirsan dowladda federaalka iska daa in canshuur laga qaadee sanad walba waa la rinjiyeeyaa weliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa kormeer ku tegay duleedka degmada bu'aale halkaas oo ay ka socoto xiridda farabiyoodyada kafar ama webiga juba cabdisamed cabdulaahi ayaa warkaa noo soo jeedinaya kadib markii uu kordhayay dareenka laga qabo in roobab xooggan oo mahiigaan ah ay ku dhuftaan qaybo ka mid a soomaaliya saameynna ka dhalato ayay wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka oo ka jawaabaysa codsi uga yimid beeralayda waxay ka howlgashay keliyada iyo goobaha la midka ah ee biyaha maraan si loo xakameeyo haddii ay dhacdo in webiga ballaaran ee jubba uu fatahaad sameeyo sheekha moxamed abu cabdalla waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa kormeer ku tagay duleedka degmada bu'aale halkaasi oo ay ka socotay xiridda farabiyoodii webiga juba ka farcama wuxuu waaliga ka warbixiyey howlaha hadda hirgalay kuwaasi oo gaarayay in ka badan boqol iyo toddobaatan goobood oo laba gobol ah ilaahay mahadii waxaan kor taagannahay goob ka mida goobihii shaqada ay ka socotay waa aagga bu'aale gaar ahaan gunaafe gaar ahaan tuulada waxaan taagannahay taytay farta hadda waxa ay shaqada ka socotaa farbikeri ilaahay mahadii walaalada maktabka beeraha iyo mas-uuliyiintii la socotay iyo beeralaydii hadda la fadhisayba intaba waxa ay noo sheegeen in shaqadu ay socoto muddada ay socotay shaqaduna ay ahayd bil toban iyo afar maalmood degmooyinka hadda laga soo shaqeeyey waa degmada kamsuuma degmada jilib iyo bu'aale haddana meelo yar ay dhiman yihiin goobaha degmada kamsuuma laga xiray waa toban iyo toddoba goobood faafafka la xiray waa toban faraha la xiray waa toddobo degmada jilib goobaha la xiray waa sagaashan iyo sideed goobood faafafka la xiray waa afartan faraha la xirayna waa konton iyo sideed degmada bu'aale goobaha la xiray waa konton iyo toddobo faafafka la xiray waa soddon iyo toddobo faraha la xirayna waa labaatan isku dar faraha la xiray waa siddeetan iyo shan faafafka la xiray waa siddeetan iyo toddobo goobaha dhammaan hadda shaqada ay ka hirgashay waa boqol toddobaatan iyo laba goobood sidoo kale wuxuu waaliga jubbooyinka tale muhiim ah siiyey beeraleyda haddii ay dhacdo in webiga fatahaad uu sameeyo waxaa kaloo ummadda aan ugu baaqayaa xilliga webiga uu aad u buuxsamo oo laga baqayo inuu fatahaad yimaado dadkuna waa i yaqaana intaasoo jeerna webigu waa u fatahay beeraha micnaha webiga ha laga saaro matoorada waa kow midda labaad ha laga saaro doomaha webiga tan saddexaad shabaqyada dadka malayga ku dabta ayaguna ha la baxeen sidoo kale dadka deegaanada webiga jiinkiisa deganna waxaan leeyahay ayagana aad iyo aad ha u taxadareen biyaha iska mooseen haddii arkaan in xaaladdu ay adag tahayna waxa weeye wilaayada ha kusoo wargeliyeen iyo maktabka beeraha si loogu soo gurmado marka dhammaan waxaan leeyahay ummadda muslimka ah ee ku dhaqan webiga dhinacyadiisa iyo beeraleyda ku dhaqan webiga jiinkiisa aad iyo aad ha u taxadareen qalabkoodana ha ilaalsadeen beerahoodana ham ha iska mooseen biyaha meelaha ay ka soo geli karaan hana la dadaalo ilaahina ha la tala saarto hana la ducaysto ilaahina ha la isku xiro fafiruu ila allah ilaahay xaggiis ha loo cararo ayaamahan masaa'ibta adduunka aad iyo aad bay u badan tahay ilaahayna ma soo gaarsiiyo waxa liibiya ka dhacay waan- waan maqlaynay waxa marooka ka dhacay waan maqlaynay oo dalal waxa weeye hadda muslimiin badan ay degan tahay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay annaga ilaahay nama intixaamin barwaaqo ayaan ku jirnaa beerihii waa inoo baxeen badarkii waa uu saaran yahay kuwa waa la soo goostay insha allahu tacaala waxaan idinkula dardaarmayaa cibaadada ilaahay ku dadaala ilaahay subxaanahu watacaala isku xira qofka ilaahay isku xiray cid kale uma baahna tani waxay noqonaysaa mid ka mid ah mashaariicda ballaaran oo ay ummadda soomaaliyeed u hayaan maamulada ay ku hoos nool yihiin halka taa beddelkeeda madaxda dowladda federaalka tiifiyada laga arkayo xilligan hadda la joogo iyagoo leh iska jira roobab ayaa soo socda keliya oo aan waxqabad lahayn si kastaba ha ahaatee tani waxay ku soo aadaysaa xilli ay soo tarayaan walaaca laga qabo in soomaaliya ay ka da'aan roobab mahiigaan ah oo sababa fatahaado
iska hor imaad khasaaro sababay ayaa hargeysa ku dhex maray dad shacab ah iyo ciidanka maamulka somalilan mar kale iyo cabdifitax faarax
hoos u dhigi hoos u dhigi hoos u ridii hoos hoos u ridii hoos u ridii hoos iska horimaadkan oo salka ku haya dhul uu maamulka somalilan xaraashayo ayaa ka dhacay xaafad la yidhaahdo leenka booliska oo ka tirsan magaalada hargeysa dhulkan oo ay leeyihiin dadweynaha ayaa waxaa hunguriyeeyey maamulka waxaana la soo dejiyey xaafadda ciidamo taasoo keentay isku dhac dadweynaha ayaa askarta kala hortegay dhagaxaan iyo qaylo ciidankuna waxay ku jawaabayeen xabado taasoo dhaawacday hal wiil oo dhallinyaro ah mid ka mid a dhallinyaradii goobta gaartay markii ay xaaladu degtay ayaa ka waramay iska horimaadka waxaa lagu dhaawacay hal qof baa lagu dhaawacay dhibaatada soo xoogan may gaadhin meesha meesha dad shacabaa lahaa kadibna waa la iibiyey kadibna een, iibkii la iibiyey ayay dadku diideen baa laygu yidhahdo way ka mudaharaadeen askarta waxa meesha- meesha waxaa ku dhow xaaradoodii baa ku dhow dabadeed tan markay malaha arkeen rabshadiiyo dee meeshii in la qaylinayo tayro lagu gubay ayuunbay askartuna yimaadeenoo dadka kale fadhiisiiyunbay siraadeenoo dee dabadeed tana dadka malaha dhagaxaan wax ku tuuray deetana saalaasgeed malaha qof dadka ka mid a ayaabay waxaa la yidhahda ku dhufteen rasaas deetana inan bay ku dhacday inan bay dhaawacday maamulada dowladaha shisheeye ku xihan ee soomaaliya ka jira ayaa aad u xaraashaya dhulka danta guud waxaana meel walba ka soo yeeraya dhawaqa iyo cabashada dadweynaha mana jiraan wax danaynaya warkooda oo u dhegdhigaya warkan waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan maamulka puntland ayaa xayiraad dadban ku soo rogay siyaasiyiinta mucaaradka ah sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed sheekh cali xilli siyaasiyiinta mucaaradka ee maamulka puntland ay la soo baxeen dardar xoogan oo ka dhan ah saciid cabdulaahi deni ayaa waxaa dhankooda lagu soo rogay xayiraad guddi uu magacaabay saciid deni ayaa amar ku bixiyey in aysan siyaasiyiinta mucaaradka iyo musharaxiintuba magaalada garowe la soo gelin hubkooda tan waxay cabsi ku keenaysaa musharaxiinta kuwaas oo aanan isku halleyn karin ciidanka gaarka ah ee deni maamulka garowe wuxuu ku andacoonayaa inay dhici karaan falal amni darro ah haddii ay siyaasiyiinta ciidankooda la soo galaan magaalooyinka madaxda xasaradaha siyaasadeed ayaa aad ugu sii badanaya magaalooyinka uu ka arrimiyo maamulka puntland oo ay uga horayaan garowe iyo boosaaso warkii subaxnimona dhegaystayaal saakay waa naga inta